agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi xayir ducaale ayaa furay tababar ku saabsan fahamka iyo tabinta khilaafaadka ka dhasha isbeddelka cimilada iyo deegaanka kaasoo loo qabtay wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho waxaa tababarka ka qaybgalay mas-uuliyiin ka mid ah wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya wariyaal iyo xubno kale ustaad faarax nuur cumar oo bixinayay tababarka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi xayir ducaale ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan agaasime meeshan waxaa ka jiro maanta tababar laba maalmood ah oo labaiyo labaatan qof ay ka qaybgalayaan tababarkan wuxuu ku saabsan yahay wax badanaa la yidhaahdaa saxafiyiinta mikrofoonka iska qaataanoo waxay rabaan iska sheegaan laakiin saxafiyiin badan fasalj ay tababartaa halkan joogo hore u tababartay waxaan uga faa'idaysanayn waxaa waaye inay mar kale ay bulshada wax fiican u qabtaan qofka ugu yar wuxuu leeyahy beej uu kaga sheekeeyo wixii uu bartay tababarkan oo tababar aada muhiim u ah oo lagaga hadlayo dhibaatooyin ka dhasha isbeddelka cimilada iyo deegaanka oo ay soo wada qabanqaabiyeen ururka saxafiyiinta ee visage iyo cafis ayna maalgelisay ururka european unionku ama midooda yurub waa tababar aada u muhiima tababaradii hore ka duwan waayo adduunka maanta climate changeka iyo deegaanku waxa weeye isbeddelka cimiladu waxyaabaha keliya ee lagu dagaalamayo adduunkii wuu kululaaday cimiladii waa isbedeshay rababkii meelo badan bay ku yaraadeen waxaas waxyaabahaas waxay sababeen dagaallo dagaallada marka waxaa ka faa'iidaysta dad fara badan tusaale ahaan dalkeenna markay dagaallada noocan oo kale dhacaan ee ku saabsan ama roobka oo yaraaday oo ceelkii la isku qabsaday daaqii oo yaraaday oo dadkii markaa reer guryaha isku qabsadeen dadkii oo intay qaxeen oo xoolihii ka baxeen tegey meelo qaxoontay ama disbalaysid waxaa laga faa'idaystaa dhallinyarada yaryar oo ay shabaabtu qortaan riboodyo badan oo la sameeyey markaa saamayntaana wuu leeyahay saamayno kala banoo muxuu ahaayey dhibaato keenana wuu leeyahay marka tababarkan waxaa loogu talagalay dadka wariyaasha ah iyo aqoon-yahada kale loo qabanayaa qaabkii ay u tabin lahaayeen isbeddelka cimilada dhibaatooyin ka dhasha sidii bulshada loogu gudbin lahaa ee looga wacyigelin lahaa ayaa loo qabtay tababarkan ayaa door ka qaadanaya in sare loo qaado aqoonta wariyaasha loo qabtay gaar ahaan fahamka iyo tabinta khilaafaadka ka dhasha isbeddelka cimilada iyo deegaanka